السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله Ee, anigoo xasan cabdulaahi came ah oo namlef chairman garissa county oo isla markaa haddana ka tirsan guddiga bisha raadiyo garissa county ee garoonka weyn ee general maxamuud ee ku yaala magaalada garis waxaan rabay inaan ogeysiiyo dadka walaalaha muslimiinta ee ku nool ee wadanka oo dhan dhammaan meelay joogaanbo Ee, marka koowaad horta ilaahay baan ka baryaynaa soonkeena iyo cibaadadeena iyo salaadeena alla baryan sadaqaadkeena inuu ilaahay naga aqbalo iyo ducadeena ayaan ilaahay ka baryaynaa marka labaadna waxaan rabay inaan ina ogeysiiyo bishii raadisteedii waayo caawa caawa waa habeenkii bisha la raadinaayey caawa maanta waxaan socnayn sagaal iyo labaatan caaway soddon tahay waa xilligii la raadinaayo bisha berri oo axad ah ee lama hubo inay iid noqon doonto ini kale bisha sidii loo helay ku xiranta hadii la he- waay- haddii la helana waa kheyr haddii la waayana laba kooraba kheyr waayo waa la soomi Ee, marka laakiin dadaal iyo juhdi baa annaga nala gudboon meelaan joognabo ee, ma aragtay wadanka dhexdiisa marka beryahana adduunka wuu horumaray oo casri baa la gaaray Ee, meel walba waxaa lagu haastaa ma aragtay mobaaliya khabarka si dhaqsiya ah laisku gaarsiin waa waxaa jira aan isticmaali jirnay radioga radio callka askarta iyo meelaha magaratada iyo waxan laakiin beryahan telefon baa yaala oo meel walba qabarka sida ugu dhaqsiya badan baa loo heli marka waxaan rabnaa inaad isku taxallujisaan bishii raadiskeedii oo caawa la raadinayo loo istaago xilliga bisha la raadinayana ma oo xilli dambe oo qoraxda ee ma aragtay ee la afuray oo salaada la tukaday waa xilliga la afuraayo ee la aadaamo ee qoraxdana ay sii dhacayso xilligaasaa bisha la raadin bisha tooban ku dhalad ma waa sagaal iyo labaatan sida nabigeena calayhi salaam noo sheegay bisha mase waa sagaal iyo labaatan mase waa soddon marka sagaal iyo labaatan maan maanta soomana caaway soddon noo tahay haddaan helna kheyr haddii la waayana waa la soomi marka beri lama hubo laakiin raadis baa nala gudboon haddii khabar la helana waxaa la rabaa qofka kugu dhow ee culumo ah iyo meesha kugu dhow oo masjid oo khabarka gaarsiin karto inaad gaarsiiso annaga marka khabarka waa sidaas uu nagu soo gaari meel walba waa leela xiriiri magaalo weyn iyo magaalo yar iyo tuulo iyo meel kasta marka walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay bishii raadiskee- raadiskeeda iyo caawo u istaagaan haddii la helana idaacadaha laga soo sheegi oo naliga warramay reediyoyaasha meelahaas haddii aad la la waayana laba koora waa nalii soo sheegi ilaa iyo saddex saac iyo afar saac intii laga gaarayo intaasaa wixii khabar aad sugaysin intaa wixii ka dambeeya haddii la waayo haddana waa nalii iclaanin inay la waayo haddii la helana waa la sheegi marka insha allahu kheyr badan baan inii rajeynay waadna mahadsantihiin meelaad joogtaanba تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته